qurbajoogta reer maxaas oo taageero aan badneen ka helaya hay-ad samafal iyo dadka deegaanka oo xoogooda ku tabarucay dhinaca dhismaha ayaa waxay degmada ka hirgeliyeen cisbitaal adeeg caafimaad oo qaliin iyo daweyn guud isugu jira muddo saddex sano ayay qaadatay bilowga dhismaha ilaa furitaanka cisbitaalka maxaas waxaa degmo loo aqoonsaday muddo soddon sano laga joogo weligeedna cisbitaal lagama hirgelin gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa v o a uga warbixiyey muhiimadda cisbitaalkan iyo deegaanada adeega caafimaad ka heli doona muhiimadda ulaahay isbitaalka maxaas laga sameeyey horta marka horeeto maxaas waa ka dhisan yahay mugii maxaas bis looma sameyn oo waxaa loo sameeya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolada dhexo gaar ahaan hiir shabeelle galmudugna nafteedu waa waa ka qayb qaadan kartaa waa noo imaan kartaa waa soo dhaweyneynaa muhiimaddu haddana u lahay ummadda soomaaliyeed waxa waaye waa nolosha koobaad oo hadda ummadda maxaaseed noloshii uga horreydaan dhihi karnaa meeshaan isbitaal hore ma lahayn waa ogtihiin oo isbitaal ka burburo ma jiran hore ugu furnaan jiray waa isbitaalka uga horreeyey oo laga hirgeliyo deegaamada hadda nagu xeeran wax isbitaala ma lahayn sida hadda degmooyinka inta jalaalaqsiga naga jirta waxaa ku xoga degmada aadiyabaal waxaa ku xoga ceel dheer waxaa ku xoga galhariiri waxaa ku xoga ceel buur waxaa ku xoga dhuusmareeb waxaa ku xoga matabaan intaasoo dhan ma lahayn degmada beri weyne oo ayagana dhakhtar wakhtina la helo wakhtina la waayo bisaa dhakhtar noo ahayo qaar dadka xamara loo qaadi jiray dhexay ku dhuma jireen qaarna belwina loo qaadi jiray dhexay ku dhuma jireen qaarna maba la qaadi jirinoo wax lagu qaado maba lahayn dadku qaaditaan ma wada heli karin oo meeshoodii ku dhibaatoo jireen amba ku dhuma jireen muraayic cismaan qoryaray waxay ka mid tahay jaaliyadda gacanta ka geysatay in cisbitalka uu hirgalo waxa ay sharaxaysaa qaybtooda kan jaaliyad ahaan reer maxaas waxay ku lahaayeen dhismaha isbitaalka qayb ka mida iyo qalabeynta qayb ka mida ayay ku lahaayeen qurbajoogta gacan weynay ka geysteen waxaa kale ku lahaayeen ilaa laga helayo shirkad ama qolo kheyriyo la wareegta ama hay-ada inay mushaarka shaqaalaha ay bixiyaan oo maanta soddon dhowr qofood dhan inay bixiyaan ayay qurbajoogtu heegan ugu jirtaa ay diyaariyeen contributionkaas iskaa wax u qabsado waa dhismaha laysku aaminay ururkii aqoontay u tahay aayo xoog badane onkod iyo hilaac weeye iyo aara noo da-aye amuuraha wanaag iyo dantaa lagu aloosaaye ulajeedadeydaan rabaa inaan iftiinshaaye abuur naga maqnaayo iyo haddii ubax la beeraayo awood waxaanu leenahay haddii nala ogaanayo ree maxaaseedow iskiin waxu qabsada tacabka waa la ongolaadaye cisbitaal la-aantii ka jirtay degmada dhibaatada ugu daran waxay haysatay haweenka foolanaya xarunta ugu dhow ee cisbitaal laga heli karana waa magaalada beledweyne oo qiyaastii ilaa laba boqoloo kilomitir u jirta mana jirto wado safarka ku wanaagsan nadiifo maxamuud cusmaan waxay ka mid tahay haweenka maxaas v o a ee uga sheekaysay dhibaatada ay u qabeen helidda cisbitaal isbitaal la-aanta dhibaatadii noogu weyneed anigaan arkaysin laba mar ayaa inta laga qaada gaari ingeyraha laygu qaaday labada mar beledweyneha laygu soo breshimay teeda kale gabarna inta ka qaadnoo laba maalmood foolanaysay nooguna dhimatay markaan joogna garasqalooc intaasna waxaa dhibaatada isbitaal la-aan dhiigabax dhibaato rafaad dhowr qofoodaa nooga dhimatay dhowr gabdhood oo silac uga soo baxeen ilmihii qaarna ku dhinteen qaarna ilaahi subxana watacaala badbaajo badan loola orda buux waa waa jiraan mid iyo laba ma aha lacagta ingeyrka aniga waxaa laygu qaada laba jeeraa laygu qaada lacagta ingeyrka laba boqoloo doolar waa qaliinkii oo kasii saa'ida lacagtiis oo aniga laba jeera ilmo laygu soo qalay qof walba lacagtaas ma heli karo oo qofaanba awoodin cuntadiis wixii cun laheyd inay hadana maxaad hirta igu darsato jidka waa rafaad waa dhib badan yahay halkii jeeroo la qaado ilaa bilowdna konton meelooda qofka lagu dejina jidka rafaadka dhibaatada qabo doctor maxamed cabdi warsame waa agaasimaha cisbitaalka degmada maxaas waxa uu sharaxayaa adeega cisbitaalka uu bixin karo iyo qalabka ay ku shaqeeyaan waa meel aanan weligeed xarun caafimaada haba yaraatee waxaana m c h aanan dhaafsanayn laga furin maanta waxaa diyaar u ah in isbitaal baahidii caafimaad kumbuleeta dhammeystiran oo wax aanan ka maqneen sida isbitaal beledweyne u aadi jireen in maanta deegaankooda looga furo oo qaliin guud ay ka wada helayaan daaweyn guud ay ka wada helayaan maalintii labaad ee isbitaalka si kumeel gaar ah oo gargaar deg deg ahaan aan u furanay uu u shaqo bilaabay waxaa timid toddobaatan qofood oo o b d ah tiifowgaa ka mid ah malaariyada ka mid ah isku furanka dumarka oo dhalmada markii ay dhalayeen si ama maaragtay nidaam xumo ama aqoon dari lagu dhaliyey isku furmay oo hoosii kor ay isku wada furmeen iyagana kiisaskaas waa arkay cudurada la yidhaahdo tyfoodka ama tifowga labadiisa nooc h e o iyo hebatitis cagaarshowga qeybaha uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee degmada maxaas qeybta gargaarka deg dega saalada qaliinka saddex qaybta dhalmada iyo maternity ward qaybta jiifka bukaanada ragga ah qaybta jiifka bukaanada dumarka ah sheybaarka farmasigii kombyuutarka caloosha dadka laga saarayo kii wadnaha la- wa- wadnaha quseeyo wadnaha wixii problem dhibaato haysta sheegaya iyo patient monitoring iyo x-ray iyo raajadii sannadihii ugu dambeeyey qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa waxay u dhaqaaqeen hagaajinta qaarna waxay bilaabeen inay dib u abuuraan adeegyadii bulshada sida cisbitaalada iyo goobaha waxbarashada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne